kulamadan horaan usoo qabanay waana kuwo aan ula jeedno runtii dadaalka aan uga jirno si loo helo qoondada haweenka oo aysan u dhicin sidii sanooyin hore ka horba loo sameeyey in qoondooyinka haweenka lagu takrifalo oo aan xataa baarlamaanka maanta aan noo joogin wax u dhow xataa boqolkiiba shan runtii wax waliba waktigooday yimaadaan ma jiri jirin sidaa xasuusantihiin arrimo haween meel looga hadlaayo waxay hore u jiray xataa maba ahayn laakiin maanta waxaan joognaa in aan ka hadlayno koondadii haweenka in la sugo weliba boqolkiiba soddon inay helaan gabdhaha si ay uga qayb qaataan siyaasadda iyo maareynta dalka